wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka puntland faarax awd ayaa dhagax dhigay dugsi lagu bara doono cilmiga beeraha islamarkaana laga hirgelinayo deegaanka karin ee gobolka bari munaasabada dhagax dhigga iskuulkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka puntland maamulka deegaanka karin duqa degmada boosaaso iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmadaasi wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka puntland faarax awd iyo qaar ka mid a xubnaha goobjoog ahaa munaasabada ayaa si wadajira ugu hadlay muhiimadda uu iskuulkan u leeyahay deegaanka
waa arrin loo baahnaa magaaladan waxaa laygu yidhi shan boqol iyo lixdan beerood baa ku taalla marka carruurta halkaan fadhidaa aabbayaashood kulli waa beeraley waa dugsiga ay baran lahayn iyo kuwo kale waana dugsiga ugu horreeyey gobolka bari puntlandna ma aqaan kii ugu horreeyeyba marka horta marka koowaad waxaan u mahad celinayaa
marka magaalada waxaan leenahay waa lagu soo kordhay waa lagu soo kordhay waxaa ii imanaya dhowr boqoloo askar arday baa idin imanaysa oo aan karin u dhalan oo basaso u dhalan kuwaa ka imanaya lasacaanood kuwaa ka imanaya gaalkacayo kuwaa ka imanaya badhan iyo halkaa ka imanaya marka dhammaantiin halkan bay isugu imanayaan marka waa idinkaa martigelinaya ad weyn bay noo tahay in magaalada boosaaso deegaan hoos yimaada oo ah deegaan beereed taariikh leh oo ah deegaanka ugu beeraha badan puntland in laga hirgeliyo markii ugu horraysay iskoolkii beeraha ee puntland kaas oo ay hirgelintiisa qaybta ugu weyn ay qaateen dadka ku nool deegaana kanama ka soo jeeda iyagoo markaas la kaashanaya dowladdooda dowladduna garab istaagtay ayna diyaar u tahay iskoolkaas dhammaystirkiisa iyo sidii manhajkiisa iyo sidii uu noqon lahaa iskool markaas ummadda reer puntland ka wada faa'idaystaan aan ku koobnaan deegaanka karin keliya inaan maanta qayb ka noqdo munaasabaddan quruxda badan oo lagu dhagax dhigaayo dugsiga beeraha waxaan u malaynaya waa dugsiga ugu horreeyo noociisa ah oo la hirgeliyo waa uga mahad celinayaa dadka deegaanka iyo dowladda puntland oo iskaashanaya inay arrintan runtii dhaqangeliyeen farxad weyn bay noo tahay iskuulkan laga dhagax dhigay deegaanka karin ee gobolka bari ayaa door muhiima ka qaadan doono in dhalinyarada gobolka bari lagu dhiirigeliyo barashada cilmiga beeraha si ay door ugu qaataan sare u qaadidda wax soo saarka beeraha